durwaagii. Mataqaanaa markay dadka waaweyn kaa tagaan oo aad keligaa guriga joogtid oo aad keligaa qolmadoo huruddo marka aad wax maqashid markaas intaad baqdid baad moodaysaa baad noqonaysaa sida qori qalalay inaas dhaqaajisid waad ka baqaysaa waxaas leedahay waa bahal alla wii cunayaa bahalladu way waaweyn yihiin aayar bay socdaan waxna waxayna cunaan caruurta yaryar marka la seexiyo laakiin ma wax la hubaa adigu ma taqaana qof la cunay maya ma taqaanin soo maaha marka maxay rabaan bahalladu beri waxaa jiri jiray waddan bahallo keliya ah degan yihiin waxaa degan boqorad iyo boqor bahallo ah waxay dhaleen wiil yar oo qurux badan wuxuu u eegaa bahasha qashinka lagu rido wuuna urayay sida la ogyahayna caruurta bahalladu way dhib badan yihiin waxayna ka soo boodaan caloosha hooyadood isla markaana dhibaatay bilaabaan laakiin wiilkani waxba muusan dhihin wuu iska aamusnaa muuna dhaqdhaqaaqayn way ruxruxeen laakiin waxba ma dhicin waxay dhaheen waxaad doonto waan ku siinanaa laakiin wiilkii yaraa waxba muu samayn dadkii joogay meesha way wada yaabeen way wada qayliyeen dhakhtarkii wax walbuu sameeyey wuu qarqaraacay wuu miisaamay si kasta u yeelay laakiin kii yaraa wuu isdhaqaajin waayay markii dambe wuxuu yiri dhakhtarkii aad buu u xanuunsanayaa cudur buu qabaa dawadiisuna waxay taallaa dadka waddankooda dadka caadiga ah waddankay ku nool yihiin buu yaallaa bay taallaa dawadaasi waxay dhex mareen bahalladii bahal loogu qaado baa lagu loo dhisay dadkii shaqaalaha iyo hooyadii iyo aabihii baa baxay waxay sii mareen meelo badan buuro iyo bad iyo durduur markii dambe waxay yimaadeen magaalo yar oo dad degan yihiin waxay dhex mareen waddooyinkii magaalada dadkii way ka wada suuxeen way wada baqeen qandarteed bay usoo suuxeen xayawaanadii xitaa way wada carareen qaar way suuxeen dukaanka waxaa taagan naag iyo nin timo xiran way baqeen markaas bay weydiiyeen maxaad rabtaan iyagoo gargariiraya iyagoon weli jawaabin bahalladii ayaa albaabka qaab la soo siiyey booliis ordaya meesha soo galay bahalladii oo yaaban baa u sheegay inay soo doonteen dawo laakiin booliisku may rumaysan wadankii dadka waxxun baa loo waddanka dadka waxxun baa laga aaminsan yahay bahallada haddaan la qaban inay baxsadaan bay ahayd intuu boqorkii gacanta boqoradda qabsaday wuu orday wiilkii yaraana shaqaalihii waa la cararay way wada carareen waxay ka boodeen caws iyo ubaxyo iyo geedo iyo si u ordayeen markii dambe guri yar bay ku dhuunteen albaabka guriga intuu jabiyay boqorkii buu gurigii galay sida loo joogay waxbaa dhacay wiilkii yara ee xanuunsanayay wuxuu bilaabay inuu isdhaqaajiyo inuu sanka dhaqdhaqaajiyo ayuu bilaabay oo wax ursado markaasuu yiri waxbaa uraya markii dambe urtii bay raaceen qol bay arkeen oo qurux badan oo u eg koodii guriga dhulka waxaa yaalla tufaax la goostay iyo gacan iyo hilib iyo bahal shimbireed subag laga bariyey wax kasta ayay ursadeen sariirta hoosteeda waxaa yaallay sharabaado uraya oo haddii qof dhintay la ursiiyo uu soo kici lahaa markii wiilka sanka loo saaray intuu casaaday buu fiicnaaday intuu kacay buu qoslay boqorkiina intuu booday buu ku dhex- ku dhul dhacay boqoradii wiilkoodiina wuu ku booday labadoodiioo farxad darteed markaasay baxeen waxay is bareen waxay sii mareen bad iyo buuro haddana waxay horay usii qaateen toddobiyo toban sharabaado uraya hadduu xanuunsado haddana wiilku siday u ursiiyaan laakiin boqortooyadii waxaa ka jirtay laga qabtay xalfad weyn oo sideed sideed maalmood soconaysay shaqaalihii wuxuu kariyey sharabaadadii siday dadku u dhadhamiyaan ama loo ursiiyo bahalo badan baa meel kasta ka yimid siday u dhadhamiyaan qof kasta oo dhadhamiya suugada wuu fiicnaaday dadkii xanuunsanayay way farxeen kuwii tamarta yaraa xoog bay yeesheen kuwii fuuleeda ahaa xoog bay yeesheen dumarkii way fool xumaadeen raggii way ka sii dareen ciyaalkii way fool xumaadeen wax walba si la rabay bay noqdeen laakiin sidaas weligeed ma ahaanayaan farxaddaasi iyo ciiddaasi kuma jirayaan maxaad u malaynaysaa adigu haddaba inuu ku dhaco marka sharbadadaadu lumaan ama guriga laga waayo marka waxaas dhan dhaceen bahalkii yaraa sharabaadadii buu soo xadi jiray habeen walba markuu sharabaadada halkay ka dhacaan talo bahalkii sidii la joogo ma habeen walba sharabaadadu soo xadi jiray markaa sharabaadadu halkay ka dhacaan baad u malaynaysaa markaas waa la waayay sharabaadadaadii markasta marka la waayay sharabaadadaadu halkeebay ka dhacaan baad u malaynaysaa